halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo axad aha bisha agostna waa saddex iyo toban sannadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur si dhow ayaan ula soconnaa dhacdooyinka aadka u xun ee ka soconaya charlottesville virginia aad baan u cambaaraynaynaa
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maraykanka donald trump oo cambaareeyey isku dhacyo dhimasho sababe oo dhex maray kooxo caddaan xagjiriina oo midabkoodu ku weyn yahay iyo koox kale oo ka soo horjeeday gudaha gobolka virginia warbixin ayaan idinkaga haynaa qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan ciidamo ka socda maamulka koonfur galbeed oo ka qayb galay dagaal ka dhacay deegaano u dhow deegaanka abbaal ee uu ku sugan yahay mukhtaar roobow abuumansuur ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo sheegay in maamulka gobolka banaadir uu ugu yeerayo inuu shaqaalaysiiyo ilaa iyo kun dhallinyaro ah qodobadaasi iyo kuwo kale iyo weliba ciyaarihii ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
gudoomiyaha gobolka virginia ayaa ugu yeeray koox caddaan ah oo iska sarraysiiya dadka intiisa kale kuwaasoo isugu soo baxay magaalada charlottesville iyo in ay madasha ka tagaan oo ayna meesha ka saaran astaan muujinaysa faquuq iyo kala sarrayn oo ay wateen kadib markii saddex qof ay ku dhinteen rabshado goobta ka dhacay iyo diyaarad helikobtera oo burburtay taasoo boliisku ay la xiriirinayaan in bannaanbaxaas uu qayb ka ahaa ayna arrinkaasi sabab u ahayd terry mocolif ayaa xaalad deg deg ahi ku soo rogay halkaas kadib markii ay isku dhaceen boliiska iyo kooxda caddaanka iyo midabkooda dadka ay ku faquuqaan iyadoo isla magaaladaasi ay ka dhaceen sidoo kale dibadbaxyo kaas looga soo horjeeday waxaan u hayaa hal fariin dhammaan kuwa caddaannimadu ay la sarrayso iyo naasiyiinta isugu yimid charlesville maanta fariinteennuna waa mid cad oo fudud guryihiina aada ayuu yidhi guddoomiyaha gobolka virginia oo la hadlayay dadka dibadbaxyada dhigaya waxaana uu intaasi ku daray in aan halkaasi looga baahnayn madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sidoo kale rabshadahaasi sababay dhimashada cambaareeyey ugu yaraan shan iyo toban ruux oo isugu jiray rayid iyo militari ayaa ku dhintay qarax ismiidaamin ahaa oo xalay ka dhacay koonfur galbeed ee dalka bakistan goobjoogayaal ayaa sheegay in qofka qaraxa fuliyey uu watay mooto ay ku rakibnaayeen walxaha qarxa taasoo uu ku dhiftay baabuur ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan militariga bakistan kuwaas oo marayay magaalada kuweta ee caasimadda gobolka baluujistan sarkaal u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha oo lagu magacaabo saravaad bugti ayaa sheegay in qaraxa oo ka dhacay zoon aad loo ilaaliyo ay sidoo kale ku dhaawacmeen laba iyo soddon ruux qaar ka mid ah dhaawacyada ayaa waxaa ku jira dad ay xaaladoodu khatar tahay qaraxan ayaa ku soo aadaya xilli dadka reer bakistan ay isu diyaarinayaan xuska maalinta madax bannaanidooda oo ku beegan isniinta birita ah
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaas ka dhegeysaneysaan waa v o a hal qof ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay ku dhowaad labaatan kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari la jiirsiiyey koox iska soo horjeeday oo ku banaanbaxayay magaalada charlottesville ee gobolka virginia banaanbaxa ayaa waxaa soo qabanqaabiyey kooxaha caddaanka ee xag jirka ahi ay ku weyn tahay caddaannimada halka kooxda kalena ay ahayd koox iyadoo fikirkaasi ka soo horjeeday warbixintan waxaa inoo diyaariyey nuur xasan nuur nuur bukhaari
muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya baabuur si xowli ah ku socday oo jiiraya dad fara badan oo ku lugeynayay waddo ay dhinacyada kaga tixan yihiin guryo goobjoogayaal ayaa v o eeda u sheegay in qofka watay baabuurka uu dadka samaynayay bannaanbax dardarsiiyey wax ka badan laba jeer booliska virginia ayaa sheegay inay xidheen darawalkii waday baabuurka islamarkaana ay ula dhaqmayaan kiiskiisa baaritaan dembi dil ah duqa magaalada charlottesville mike singer ayaa hadal uu ku qoray bartiisa twitterka ku sheegay inuu aad uga naxay dhimashada ka dhacday magaalada wuxuuna dadka ugu baaqay in ay guryahooda aadaan goor sii horreysay oo sabtidii ah rabshado ayaa ka qarxay magaalada charlottesville kadib markii ay isku dhaceen kooxo dibadbaxayay oo iska soo horjeeda banaanbaxan oo markii dambe la joojiyey ayaa waxaa soo qabanqaabiyey koox u dhaqdhaqaaqda qaar ka mid ah bulshada caddaanka maraykanka ah ee aaminsan inay ka sarreeyaan qowmiyadaha kale ee dega maraykanka dadkan ayaa ka cadhaysnaa tallaabo uu maamulka magaalada ku dejinayo taalada jenaraal robert lee oo ahaa jenaraalkii hogaaminayey garab ka mid ah dhinacyadii ku dagaalamay dagaalkii sukeeyey ee maraykanka ee dhacay inta u dhexaysay kun iyo siddeed boqol koob iyo lixdankii iyo shan iyo lixdankii jenaraal lee ayaa madax u ahaa garabkii aaminsanaa in uu sii jiro addoonsiga dadka madow ee maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump oo ka hadlay rabshadaha ka dhacay gobolka virginia ayaa cambaareeyey waxaana uu ku tilmaamay wixii ka dhacay magaalada charlottesville bandhig nacayb ah oo aad u liita casabiyad iyo qalalaaso dhinacyo badan leh si dhow ayaan ula soconnaa dhacdooyinka aadka u xun ee ka socanaya charlottesville virginia aad baan u cambaaraynaynaa nacaabkan ku salaysan isirka wuxuu soo socday muddo dheer ka hor trump iyo obama waa in si dhaqso ah lagu soo celiyaa nidaamka iyo kala dambaynta qalalaasaha boos ugama bannaana ameerika waana in muwaadin walba uusan ka welwelin badbaadadiisa iyo ammaankiisa guddoomiyaha gobolka virginia terry mcalif ayaa gabaldhicii shalay xilliga maraykanka ku dhawaaqay in magaalada charlottesville lagu soo rogay bandow dhinaca kalena diyaarad helikobter ah oo ay leeyihiin ciidanka booliska virginia ayaa ku soo dhacday shalay duleedka magaalada ay rabshaduhu ka dhaceen shilkaasi ayaa waxaa ku dhintay laba ruux oo uu ku jiray duuliyihii diyaaradda boolisku ma aysan faahfaahin waxa sababay shilkaasi diyaaradeed
nuur xasan nuur bukhaari ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhegeysaneysaan waa v o a
sidaad idaacadeheennii shalay baxay qaarkood aad ku maqasheen waxaa dagaallo goosgoos ah maalmahanba ay ka soconayeen deegaanka abaal ee gobolka bakool kaas oo u dhexeeyey maleeshiyaad kala taabacsan al-shabaab iyo kuwo kale oo uu hogaamiyo mukhtaar robow abuumansuur maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in dagaalkaasi ay ka qayb galeen ayna ceyriyeen kooxdii al-shabaab ee soo weerartay mukhtaar robow waryaheena jamaal axmed cusmaan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka amniga koonfur galbeed xasan xuseen maxamed waxaana uu weydiiyey marka hore xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay ciidan mahadsanta beryaagun dambeba sida adla dareerta dagaalay ku jireen deegaanadaas abal ee hoos kooyas degmada xudur dagaaladana wala indhexeeyana wadaadkii mukhtaar roobow haay omar hor kubahi nimanka al-shabaab ah iyo nimankii al-shabaab haayay dhibaatada ka haay ummadan soomaaliyeed maadaama dagaalayo dareereen dad oo oo oo deegaanka degana korshoolka dagaalamayo ciidamadu wali ka guulaysadeen gebi ahaanba meeloogi dagaalka ku dareeray geekani la wareegaan marka ma waxaad la wareegteen deegaanadii maleeshiyaadka mukhtaar robow ay joogeen iyo deegaanadii kale ee kooxdii kale ee kasoo horjeeday mukhtaar robow ee shabaabka ahaa ay ku dagaalamayeen mukhtaar marka horeba wali haayay lang oo horeyna shabaab un ku tirsanaayay kabacdana saddex sano ku hore isku kubahi seedi iyo diis oo s markii usa ogaaday ini nimankan waldiingaan wadna oo dadka dhibaatay hayaan maalin walba dadka liisku dilaw xoola labaada usa ogaaday kubacdi diis isku fadheedi meel usa fadheedina deegaankii usa ku jeeday usa ka dhaladay hayti balse deegaankaas wali weerar ha ka qaaday niman kale ee ka tirsan al-shabaab oo meelo fogfog ha kuduuli deegaanaduna la wareegnay meelogii nimankii ha duuli iyo qooyan hayti laakiin wasiir waxaa la isweydiin karaa oo dad badanna shaki ay ka muujin karaan ilaa hadda ma jirto meel uu mukhtaar robow ku yiri waan ka baxay al-shabaab laakiin waa jirtaa in khilaaf uu ka dhexeeyey xubnaha sarsare ee kooxda al-shabaab dabadeedna ay kaliftay inuu deegaankaasi yimaado sidee baa arrimahani aad ku aamini kartaan mar haddaysan jirin inuusan al-shabaab ka bixitaankeeda uusan shaacinin mukhtaar rooba al-shabaab usan kubana al-shabaab maabuweerara fadna mukhtaar xaaladiis in badan la dareernay unasanayaal badan mukhtaar shabaab wali ka shaltabeena fakirka e ini dadkun dhibaatada laku dhaafo go-doomiyintun lakahayo degenadun koonfur galbeed shaleediyo la go-doomiyaw laku dhaafo ini dadkun maalin walba la qarxiyaayo boqol qofood walan hadlayna diin islam iyo diin gaala midgabta injarna ini la dilo sidaas fikirkaas yaa ka shaltabeen arangee ka bilaawatina may aran sanayaal badan ha dareerti waay wali kale tusaale kinka e goobta mukhtaar uusa ka sugan yahay ee abal dawladda koonfur galbeed ilaa iyo tuma iyo siyeed kilomitr anjarti ebadshey meele dagaalna ma kudhiina maana mal weerarna marka xaalad oo la ogyahayti oo mukhtaarsi nabadgeliya inuu iska rooga deegaankaas balse dhibaatada walay horiyay nimankii cadowga haayay jidateedun imeel walba go'doomiyey oo mudun dhibaatay yageeka haddana walay fadaayeen inay dhibaatada sii badiyaan shidadiina sii badiyaan wadaadka aan weerareen ilaahay idin shay balse weerarsha wal faa'iidee mukeelna waana ka guuldaraysadeen insha allah marka kooxdii al-shabaab ee deegaankaasi joogtay ee mukhtaar robo soo weerartay aad tilmaanteen inaad hadda aad kala wareegteen deegaanadii ay hore u joogeen xagee bay qabteen iyagu de shabaabka aday dhulka dhul oo baadiye oo oo wiimu nimanka cadowga en adayba kasaase markii meelyo weerar ama kooyaan hob laku jibi nagadaayan haddana meelo iyo oo iyo hordhaan unku kooyeen yaan nagadeen sidaan una rajeyen insha allahu tacaala walina rajeyen dhammaanba in laku adkaada doono kolkoo dhow ilaahay idin sheegi marka ma waxaa dhacay dagaal aad deegaanadaasi kaga qabsateen mise markii ay maqleen in ciidamada maamulka koonfur galbeed deegaanadaasi inay kusoo wajahayiin ayay iyaguna halkaa ka bixeen maalin mogunba dagaala dareeri sida adiiba la dareerta unun walbadan una ku hadalni laanta v o ega nafti walaysii badan una kasiini dagaalay dareereen dagaaladiina walku ka adkaaday nimanka cadowga insha allah marka dagaalkan maamulka koonfur galbeed lugmu ku lahaa mise wuxuu ahaa mid uun markii ay maqleen kooxda al-shabaab deegaanadaasi koonfur galbeed ay kusoo wajahaan sidaasay uga bixin dagaalka mardaama deegaanka lahakaduuli marna inaynan ku maranayna ilaahay idin shay meel alla meeli deegaankan ku tirsan oo cadowga iska dayaan inay dadka ka dhabaatayaanna walayba tabartaana innu kufujiin oo iska dayaan insha allah sida muuqata dagaalkan wuxuu dhacay shalay wax khasaaraa dagaalka shalay lay madhiina shalay i daraad iba dareeri dagaalka maalamo iska xigoo dareeri hadee hooba dagaal dhiyona khasaare dhiye insha allahu dhinigaana khasaare wal ee badan ma jiraan ilahay idin shay walay rajeeyane nimankun dhibaatay umadun in umada laku qabado ilahay idin shay rajeeyana insha allah dhinacooda ka waran khasaare intee leeg baad maqashan inaad gaarsiiseen wallahi hade hooba meel laka dagaalama khasaare badana jiraan laakin hadda ko i lama erma fadaw laakin insha allahu tacaala
dhowr jeer ayay kooxda al-shabaab deegaankaasi soo weerareen oo ay isku dayeen inay qabsadaan oo meesha ay ka ciriyaan mukhtaar robow sida muuqatana uma aysu suuragelin hadda haddaad adinku ku lug yeelateen ma jira walaac aad ka qabtaan in mar kale dib ay isku soo abaabulaan kooxda al-shabaab oo dagaallo kale ay deegaanadaasi ka dhacaan qolada al-shabaab ee khawaariijta ee ogta umaduun mar walba ba dhibaato ka hayaan marna raallama ku nagadaayan dalku intiyo laku cirib tiraw ini nibad ku dhiida una maero korna geeka kubaad wal maxweerraayan maero korna balse walay rajeena inay kudifacna insha allahu deegaanka ilahay idin sheegi marka maxaa idinkaga qorshaysan mukhtaar robow mukhtaar robow lan odaya deegaanka ndalabiyo n qorshe gooni un hadda kulana ma jaro mukhtaar hoob fadoona meelis roogo roogo koro hoob fadoona deegaanada koonfur galbeed meelis fado kuseeda koro insha allah wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed oo waryahayga jamaal axmed cusmaan uga waramayay dagaalka ka dhacay abal ee gobolka bakool
subax wanaagsan halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o e magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay xalay munaasabad lagu weyneynayo maalinta dhallinyarada ee labayo tobanka agast hadal uu madasha ka jeediyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayuu dhallinyaradu ugu bishaareeyey inuu amri doono in gobolka banaadir uu shaqaalaysiiyo ilaa iyo kun dhallinyaro soomaaliyeed sidaasi si la mid ahna uu samayn doono maamul goboleedyada dalka soomaaliya warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste
munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen golayaasha kala duwan ee dowladda federaalka soomaaliya dhallinyarada magaalada muqdisho haweenka gobolka banaadir iyo ururada bulshada rayidka ayaa waxaa ka hadashay wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga khadiijo maxamed diiriye oo ka warbixisay ahmiyadda ay leedahay maalinta dhallinyarada adduunka iyo waqtigii labayo tobanka agoosto loo aqoonsaday maalinta dhallinyarada adduunka maanta waxaan u dabaaldegaynaa labayo tobankii agost taariikhda dhallinyarada adduunka ma isweydiiseen dhallinyarada adduunka inta jeer ee ay xuseen marka marka aan annaga xusaynay toddobaatan iyo dhowr sano ka hor dhallinyaradeena meesha ay taagnaayeen toddoba iyo tobankii decembar kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii qaraarkii tirsigiisu ahaa konton iyo afar fifty four one twenty resolutionkaas oo golaha guud ee qaramada midoobe ayaa ahaa waxay ku ayideen kii lagu ayiday talooyinkii ay soo jeediyeen shir weynihii adduunka ee wasiirada dhallinyarada mas-uulka ka ah ay iskugu imaadeen kun sagaal boqol sideetan sagaashan iyo sideedii taas ayaa lagu ayiday labaiyo tobankii agost nineteen ninety nine kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal in ay loo aqoonsado maalin caalami ah ee dhallinyarada adduunka waxaana laga joogaa sideed iyo toban sano ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in la soo gaaray xilligii dowladnimada loo soo celin lahaa shacabka soomaaliyeed islamarkaana lala xisaabtami lahaa mas-uuliyiinta ugu sarraysa dalka waxaana uu dhallinyarada ku booriyey inay doorkooda ka qaataan guud ahaan horumarka iyo dib u dhiska dalka waa la dhaafay waktigii madaxda qaranka ama madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo wasiiro iyo xildhibaano keligeed ay ka tashadaan keligood masiirka ummadda soomaaliyeed maanta ayay xukuumaddiina iyo dowladdiina iyo xildhibaanadiina iyo madaxweynihiina ogol yihiin inaad la xisaabtantaan caawa ayaan rabaa inaad gaartaan go-aana inaadan mar damba dhexdhexaad ahaanaynin ma ka noqon kartiin dhexdhexaad hooyadiin oo dhibaataysan aabbihiin oo baagamuuto ah walaashiin oon isbitaal haysan walaalihiin aan iskuul haysan iyo dalkan oo boqolkiiba toddobaatan iyo shanta dhallinyarada ah ay baagamuudo yihiin ma noqon kartaan dhexdhexaad mar dambe ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa dhinaca kale dhallinyaradii kasoo qayb gashay munaasabadda ugu bishaareeyey in markii ugu horreysay ay shaqo siinayaan kun dhallinyaro ah oo ka tirsan dhallinta shaqala-aanta ku haysato magaalada muqdisho isagoo sidoo kalena hoosta ka xariiqay in sidaasi si lamid ah ay howlaha shaqo bixinta gaarsiinayaan dowlad goboleedyada dalka ka jira waa in haddii shaqo ay bannaanaato mustaqbalka aan awood u leenahay in qof walba intuu soo codsado qofka ugu dhow oo ugu aqoon badan oo ku guulaysta uu heli karo waa in qabyaaladda iyo qabiil ku-qaybsiga lagu bedelo aqoonta iyo kartida iyo hufnaanta markaa si aan soomaaliya dib ugu dhisno shaqana u abuurno waa inaan meel ka bilowno si aan meel uga bilowno waxaan caawa idinkugu bishaaraynayaa inaan idiin keeno hadiyaddii ugu horreysay waxaan guddoomiyaha gobolka banaadir ugu bishaaraynayaa inuu berrito warqad ka heli doono xafiiskayga taasoo lagu amri doono inuu shaqaalaysiiyo kun dhallinyaro ah oo degan magaalada muqdisho waxaan guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ka codsanayaa in shaqadaas yar ee bilowga ah uu u guto sida ugu habboon ay u istaahilaan dhallinyaradu dhallinyaradana waxaan ka codsanayaa inay u gartaan taasi inay tahay bilow keliya waxaa kaloon idin xasuusinayaa in magaalada muqdisho aanay ahayn dalka soomaaliyeed inaan sidaasoo kale yeeli doono dowlad goboleed walba haddii la munaasabadda lagu maamuusayey maalinta dhallinyarada adduunka ee labiyo tobanka agost ayaa abaalmarino lagu guddoonsiiyey dhallinyarada kaalimaha ugu horreeya ka gashay tartamo isboorti oo munaasabadda lagu weyneynayey xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waa tahay dhegaystayaal markaana kenya doorashooyinkii dhowaan ka dhacay dalka kenya ka sokow xilka madaxtinimada waxaa jiray kuraas tartankooda xiise badan lahaa oo ay ku tartameen musharaxiin soomaali ah warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa nairobi kasoo dirtay maryan maxamuud barre
tartamo ee dadku u codeynayeen ee ilaa lixda ahaa qaarkood waxay lahaayeen xiise gaara marka dib loo fiiriyo wakhtiyadii ololaha doorashadii guud ee kenya ka dhacday toddobaadkan ayaa kuraasaha loo tartamay ee dadku u codeynayeen ee ilaa lixda ahaa qaarkood waxay lahaayeen xiise gaara marka dib loo fiiriyo wakhtiyadii ololaha doorashada loogu jiray ee lixda bil aan ku qiyaasi karno xamaasadii ay lahaayeen iyo gaar ahaan bulshada soomaalida kenya siday u danaynayeen gaarisa oo kale haddaan soo qaadano kursiga magaaladaasi oo ay si adag ugu tartameen faarax macalin oo guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka muddo shan sano ka hor ahaa iminkana axsaabta mucaaradka ee naase ka tirsan iyo aadan bare ducaalo oo shantii sano ee ugu dambeeyay hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka kenya ahaa ayaa aadan ku guulaystay kursigaasi guushiisii kadib ayaana shir jaraa-id oo isaga iyo xubno kaleoo jubilee ka tirsan ay gaariso si wadajira ugu qabteen uu aadan barre hadalkan ka jeediyey waxaan leenahay hadda waxaa soo hartay in dadweynihii la soo doorto loo shaqeeyo ayagana waxaan ka baryaynaa inay nabadgelyada iyo walaalnimada iyo xasiloonida ay ilaaliyaan doorasho way dhacday qofkila fara helay hadda waxaa weeye inay
saddex jeer ayuu ku guulaystay oo isxigxigta kursiga gaarisa waxayna ka dhigaysaa inuu shan iyo toban sano oo isxigta xildhibaanka baarlamaanka guud ee u matalaya gaarisa uu noqonayo sidoo kale gabanarkii hore ee gaarisa nadiif jaamac ayaa luumiyey kursigaas oo uu mar kale u cararay musharaxii ay isla tartamayeen ee cali bun oo qorane ayaa guul kasoo hooya doorashadaasi laakiin taageerayaasha gaarisa ee jubilee iyo naasa oo labada musharax ay ka kala tirsan yihiin ayaa isku hardiyey gaarisa kadib eh, markii natiijooyinka lagu dhawaaqay iyadoo rabshado saacado socday ay magaaladaasi ka dhaceen oo khasaare naf iyo maalba leh in ay geysteen lagu waramay khasaaraha ugu weyn ee doorashooyinka xamaasadaha lahaa ay gaarisa gaarsiiyeen waxaa laga xusi karaa suuqii ugu weynaa magaalada gaarisa ee suuq mugdi oo gebi ahaanba dab uu baabiyey isla maalintii guusha gabanarka cusub lagu dhawaaqay gubashadii suuqa kadib ayuu cali bunow oo ka tirsan xisbiga a p k ee isbahaysiga jubilee ka mid a saxaafadda kula hadlay magaalada gaarisa wuxuuna ballanqaad u sameeyey dadkii ku ceertoobay gaarisa dadka khasaarada gaartay nasiib darro weeyo inay maanta waxaan dad maskiine oo waxba aan haysanin inay wax lagu sameeyo annaka maanta dawlad xafiis lamaana wareegin xafiis dad baa fadhiyaa waxaan idiin sheegi toban berioo hadda kabacdi ah dawlad markaan noqonno dadkan haddii ilaahay yidhaahda markaan xafiis fadhiisanno inaan wax la qabanayno aan ka- ayaan- ayaan ayaan u sheegi yuusuf xaaji ayaa isaguna soo ceshtay kursigii senatarka gaarisa oo shantii sane ee ugu dambeeyey uu ku fadhiyay mar kalena uu u ordayey waxaan u arkaa doorashada maanta lagu gaartay tu lagu doorto amaanimo tu midnimo lagu doorto iyo tu lagu doorto irbadelaad ay ka imaato garis oo shan kale hurbi ay jirto yuusuf xasan cabdi waa xildhibaankii toddobada sane ee ugu dambeeyey ee deegaanka kaamakunji oo dowladda deegaanka nairobi ka tirsan cabdiqaadir cumar iyo ibraahim axmed joni oo isla kursigan ay horey dhowr jeer ugu wada tartameen yuusuf markii saddexaad oo isxigta ayuu si lamida aadan barre ugu guulaystay kursiga kaamakunji goobtii guushiisa looga dhawaaqay ayuu saxaafadda kula hadlay kadib markii guddiga doorashada uu deegaanka kaamakunji uga guddoomay warqadda natiijada tartankii uu galay maalintii salaasada ahayd Ah, marka ugu horreysa oo aad baan ah, u faraxsanahay eh, annagoo ololo ballaaran oo dhib badan soo galnay inaan ku guulaysanno ah, kursiga kamkunji Ah, marka ugu horreyntii waxaan jeclahay inaan u tahniyadeeyo bulshada soomaaliyeed eh, reer islii eh, sida lixaad kale u soo baxay codkoona- codkoodana ritay eh, soona ah, ceshaday kursigii eh, kamkunji oo ahaa kursi uu nin soomaali ah oo walaalkooda uu markii hore hayay mar kalena mar saddexaadna ay doorteen taasoo muujinaysa kalgacaylka iyo kalsoonida ah, shacabka ah, soomaaliyeed iyo shacabka kamkunji ay qabaan Eh, wa- waxaa kaleeto on doonayaa inaan u tahneeyo guddiga ah, doorashooyinka ee i b c eh, sida fiican eh, sahlan eh, wanaagsan ee ay u fusheen hawshooda ah, doorashada si fiican bay u dhacday eh, waanay ku mahadsan yihiin ugu dambaystina waxaan leeyahay waxaan ahay xildhibaanka soomaaliyeed nin kastaba xildhibaan baan u ahay eh, kan i doortay iyo kan aan i dooranba diyaar baan ahay inaan idiin shaqeeyo xubnahan oo dhammaantood jubilee ka tirsan ayaa u badan kuwa kuraastan horey ugu fadhiyey mariin maxamuud barre v o a nairobi waa tahay aad bay u mahadsan tahay maryan dhegaystayaal markana wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha nuurur bukhaari aan ka codsado inuu inoo dulmaro mahadsanid jamaal haddii aan ku horrayno ciyaaraha orodada orodyahanka asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya balse u orda britain maxamed faarax ayaa xalay ku guul darraystay inuu hanto biladda dahabka ah orodka shanta kun ee mitir ee tartanka ciyaaraha atleetikada adduunka ee ka soconaya magaalada london faarax waxa uu ku dhammaystay kaalinta labaad kadib markii uu gaari waayey mukhtaar idriis oo ah orodyahan u dhashay dalka etiyoobiya kaasoo ku guulaystay biladda dahabka ah halka moo faarax uu helay biladda qalinka waa biladii ugu horraysay oo dahabi ah oo uu mukhtaar idriis oo ah saddex iyo labaatan jir ku guulaysanayo abid haddii uu maxamed faarax badin lahaa waxa ay u ahaan lahayd markiisii shanaad oo xidhiir ah oo uu ciyaaraha orodka tobanka kun iyo shanta kun ee mitir uu ku wada guulaysto hal tartan biladaha dahabka ah toddobaadkii hore ayay ahayd markii uu qaaday biladda dahabka ee orodka tobanka kun ee mitir waa markii labaad oo uu ku dhacayo in uu qaado biladda dahabiga ah dhammaan tartamadii caalamiga ahaa ee uu ka qayb galay moo faarax tan iyo sannadkii labada kun kow iyo tobankii muddadaasi wuxuu urursaday toban biladood oo dahab ah iyo laba biladood oo qalin ah dhinaca kubadda cagta haddii aan aadno kadib markii jimcihii lasoo dhaafay si rasmi ah loo furay horyaalka ingiriiska ee xilli ciyaareedkan labada kun toddoba-iyo tobanka iyo siddeed iyo tobanka ayay kooxaha intooda badani sabtidii ciyaareen kooxda difaacanaysa horyaalnimada ee chelsea ayaa ku bilaabatay guuldarro qaraar kadib markii ay garoonkeeda stanford bridge ee magaalada london ku garaacday naadiga yar ee banley oo dirtay saddex gool iyo laba banley qaybtii hore ee ciyaarta ayay iska boobsiisay chelsea waxaana laba ka mid ah goolasha u dhaliyey ciyaaryahan sam bokis halka goolka kalena uu saxiixay stephen ward chelsea oo intii ay ciyaarta socotay kaarka cas laga siiyey kabtankooda cusub gary cahill iyo fabregas ayaa waxaa goolasha u kala dhaliyey alvaro morata oo ay dhowaan ka soo iibsatay real madrid iyo difaacooda david louis ciyaaraha kale liverpool waxaa taakeysay watford oo ay isla dhaafi waayeen barbadhac saddex iyo saddex crystal balas waxaa saddex gool iyo eber ku qabatay harrisfield town everton waxaa gool u dhaliyey roni ay kaga badisay stoke city kooxda kubadda cagta southampton iyo swansena waxay isku mari waayeen barbardhac eber iyo eber ah ciyaaraha kale ee harsan toddobaadkan horyaalka ingiriiska galabta iyo caawa ayaa la ciyaari doonaa kooxda kubadda cagta ee manchester united waxay caawa fiidkii ay wajihi doontaa kooxda westham halka tottenham ay booqan doonto newcastle xubinta ciyaaraha waa naga intaa jamaal
waa tahay nuur aad buu u mahadsan yahay dhegaystayaal gunaanidka idaacadda ayaannu ku sii dhowaanaynaa dhinacii heesaha codkaasi aad maqlaysaan waa rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye boqorka codka maxamed salabaan
tubaac wan isla dooda naftan dagaala dabnaara iyo olol xaga ku doontay dulmaan qabaayo oo adbaan ku doorto dartaa ooye madi dadaashid qodiftanaan qabo qodiftanaan qabo iga dawaysid qodiftanaan qabo iga dawaysid umayd dadaashu way daryeeshu umaydadaashu oydareeshu badbadiyo adduunka labadiistoorta badbadiyo adduunka labadiistoorta isu daacad maaho iyaga isdhidaaya isu daacad maaho iyaga isdhidaaya naftaydu doontay inuu daa'im keeno igu soo duceeyaigu soo duceeya
codkaasi macaan ee fanaanka maxamed saleebaan ayaan dhegaystayaal kusoo ganaanadaynaa idaacaddeenii subaxnimo waxaa soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo jamaal axmed cismaan tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waa v o a oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan
jiraayo dadu ma hoydo darxuma awgaa deris lahaanay wandib jiraayo dadu ma hoydo darxuma awgaa deris lahaanay wandib jiraayo dadu ma hoydo darxuma awgaa deris lahaanay dulmaan qabaayo adgan ku doorto dibtanaan qabo oo dibtanaan qabo iga dawaysay oo dibtanaan qabo